الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري
alxadiidu alcishruun xadiidka labaataneeya can abi mascuud abi mascuud ayuu ka wariyey imaamu albukhaari cuqbata ibni camrin ah alansaariy ee ansaar loo nisbeeyey albadriy ee beder loo nisbeeyey ee beder loo nisbeeyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cuqbata ibnu camrin qaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna mimaa kii waxaa ka mid ah adraka naasu dadku ay ka soo gaareen min kalaami nubuwati nabinimada hadalkeedii nabinimadii alulaa ee horreyday idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonayn fasnac samee maashiita waxaad rabto rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa wariyey xadiidkan xadiidkan saxaabiga wariyey waxaa la idhaahdaa abi mascuud maahan ibnu mascuud maaha waa abi mascuud kunyadiisaa waxaa la dhahdaa abi mascuud magaciisana waxaa la hahdaa cuqbat ibnu caamir can abi mascuud ayuu ka wariyey bukhaari cuqbata ibni camrin ahaa cuqbata ibnu camrin aan rabaa cuqbata ibni camrin alansaariy albadriyi albadriy maxaa loola jeedaa muxadisiinta waxa weyn albadriy laba qowlay ka leeyihin isku khilaafeen waxaa loola jeeda albadriy marka laba qowl ayay ka leeyihin in badan oo mutaakhiriinta muxadisiinta ka mid ah waxay ku tageen beder waa loo nisbeeyey maxaa yeelay waa deganaa jira eelka beder ee dagaalku ka dhacayu deganaa ee kama qayb geli dagaalkii beder waa sida agarka mutaakhiriintu mareen ahlcilmiga gobol ka midana waxay mareen oo imaamu bukhaariba ka mid yahay dagaalkii badaru ka qayb gala wa huwa saxiix qowlkaana sasawir saxiixa yaanba loo badnaana waa ka qayb gala waa ka qayb galo dagaalkii beder ayuu xaadiray qowlkaas xagga xoog badan radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi cuqbata ibni camrin qaala rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna mimaa kii waxaa ka mid a adraka naasu dadku ay soo gaareen min kalaami nubuwati nabinimadii hadalkeediina ay ka soo gaareen nabinimadii alulaa ee horreyday idaa lam tastaxyi tastaxyi iyo tastaxi labada waa saxiix hayla ficilka istaxyaa waa ku yimaadaa istaxaana waa ku yimaadaa istaxaa haddii laga keeno idaa lam tastaxi ay noqona haddii istaxyaa laga keenana lam tastaxyi ay noqonayn labadana waa loo dabdi oo xadiisku labadaba waa ku yimi marka labadaba waa sawaab tastaxyii un baan jirin oo laba yo-ooda taasaan jirin idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonayn fasnac samee maashiita waxaad rabto nabiyaalkii hore diimahoodii wax ka mid ah ayaa soo gaara ummaddan waxay ku soo gaaraan laba dariiq weeye waxa sugano qayb waxaa sheega qur-aanka bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunyaa wاlآakhiraةu khayr وabqى ina hada lafi الsuxufi اlأulىa suxuf ibraahim wa muusa ilaahay wuxuu noo sheegay waxa weeyaan aayaadkaas inay ku sugnaayeen warqadihii nebi ibraahim lasiiye kuwii nabi muuseba qur-aanku waa sheegaa nabiyaalkii hore diimahoodii wax ka mid a axaadiistana haddee iska badbaado aaday u badanta reer banu israa'iil nabi aha saas yidhi qof reer banu israa'iil aha saas yeelay qof reer banu israa'iil aha waxa wen saas yidhi markaasaa sidaas lagu xukmiyey nabigu wax badanu ku sheegaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxna waa qisas waxa kale waxa kale lama sugi karo marka lama isbaati karo xukunkoodana ahlcilmigu saddexay u qaybiyaan reer banu israiil wixii ka sugnaada waxa aan ka sugnaynoo israa'iiliyaadka la iska daakaas waxa ka sugnaada oo qur'aanku sheego inay diin diimihii hore ka mid ah uu yahay ama xadiidku sheego saddexa loo qaybiya wax diintayadu ay caddaydo inay annagana sharci noo toona laga rabo saasoo kale inay yeelo wax diintayadu caddaydo annaga sharciga iyagu inuu sidaas khilaafsan yahay oo si kalena laga rabo labadaas warkoodu waa cadya itifaaq weeye wixii inta la sheego inuu ummadihii hore sharci u ahaa diintayadu caddaydo annaga inaan sidaas si khilaafsan sharci noo tahay waa la nasakay ka annagaan ku soconayna mana bannaana in lagu dhaqmo wixii diintayada lagu sheegay inay diimihii hore ka mid aheed annagana naloo jireeyo sida xishoodkaoo kale waxa weeyaan waajib wey waa itifaaq in lagu dhaqmaa waajib maxaa soo haray qur-aankii sunnadaa lagu sheegay inuu diinihii hore ka mid yahay shaygaas laakiin annaga inuu diin noo yahay iyo inuusan noo ahayn lama kala sheegin taas waa masale khilaafiya usuulu fiqigaana lagu baxtiya ahlulcilmi badan waxay ku tageen annaga waxna lakugu sheegay inaan ku cibro qaadano raacno qaarna waxay yidhahdeen maya sharci nooma aha mar haddaan sharcadeenna lagu cadday inaan raacno waa masale khilaafiya taas marka baxi badanay taas u baa taas waa wixii sugnaaday waa saas oo kitaabka iyo sunnadu sheegeen diimi hore inay ka mid ahaayeen waxaa jira waxa la yidhaha israa'iiliyaad oo waxa weya reer banu israa'iil laga soo raro reer banu israa'iila laga soo rara qur-aanka iyo sunnaduna ma kala qeexin inay sugan yihiin waxa reer banu israa'iil laga soo raro oo waxa weeyaan la sheego saddexaa loo qaybiya iyagana qur-aankii sunnada laguma sheegin laakiin qisas weeye saddexaa loo qaybiya qur-aankii sunnada marka la fiirfiiriyo wax laga helaayo inay run yihiin qisadaas bicaynihaada yaan la sheegin laakiin macno rumaynaya qur-aankii sunnadii laga hela waa waa ka suganta marka wax qur-aankii sunnadiiba laga helay wax beeninaya sida qisada nebi daawuud lagu been abuurtoo kale nabiyullaahi daawuud qisada lagu been abuurtay yahuudda ku been abuuratay oo kale oo waxay yidhahdeen nabiyullaahi daawuud ayaa waxaa ka mid ahaa ciidankiisa nin gabadh aad u qorxoon qaba gabadhiiyuu damcay yidhahda nebi daawuud si uu gabadhaas uga qaato ninkii jihaadku u diraha yidhahda si uu ugu dhinto oo loo dilo oo gabadha u helo kan u dir waa ka soo laaba kan u dir waa ka soo laaba waxaas waa dalaal waana dacni nabiyaalka cismadoodii meel looga dhaca sababtoo ah qofka caamiga ahoo iska feecan dhaqankaas ma ka suurtaaba qofka xataa iska wanaagsane caadilka ahoo caamiga ma ka suurtaaba nabi ilaahay ka war qofka waxaasoo kale in lagu sheego waxaasoo dhan waa kidbi waa iftiraa mana banaana nabiyaalka in loo nisbeeyo mana banaana marka shayna waxaan ognahay qur-aankii sunnadan ku ognahay inay dalaal kaasoo kale waa in la beeniya wa waxaa jira qisas reer banu israa'iil laga soo raro macno cad oo qur-aanku uu rumaynaya lama hayo macno cad oo la yidhaha qur-aankii sunnadaa beeninayana lama hayo taasoo kaleeto waa in laga tawaaquf waana la sheegi karaa xadiثuu can bani israa'iila walaa xarj waa miduu nabigu yihi sala اlahu alay ka sheekay reer banu israiil dhibna mari laakiin lama jasminayo lama jasminayo ina mima kii waxaa ka mid a atraka naasu dadku soo gaareen oo min kalaami nubuwati nabinimadii hadalkeedii ah nabinimadii alula ee horreydan macnaha nabiyaalkii hore hadalkii laga dhaxlay ee dadku say u kala dhexlaayeena ummatul maxamed uu soo gaaray sidii loo kala dhexlayay oo qofo qof uga dhexlayay waxaa ka mid ah idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonayn fasnac samee maa shita waxaad rabto maxaa loola jeedaa laba macnay ku fasireen ahlucilmigu macnaha koobaad wuxuu yahay in loola jeedo shayga aad rabto inaad samaydo shaygu hadduu yahay wax aan laga xishoon waaba salaad salaad miyaa laga xishooda wax aan laga xishoon shaygu hadduu yahay samee amarkaas marka waa amru ibaaxa amru ibaaxa wey wuxuu hadday yihiin aad rabto inaad samaydo wax aan laga xishoon inaad salaad tukato miyaa laga xishoodaa inaad meel iska seexato nadiifa miyaa laga xishoodaa wuxuu hadday yihiin aad rabto inaad samaydo wax aan laga xishoon iska sameen markaas waa amru ibaaxa waa macno macnaha labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo haddaadan xishood lahayn oo aadan ilaahay ka xishoonayn aadmiga aadan ka xishoonayn waxay naftaadu rabto iska sameen markaasna amarku waa amru tahdiid waa goodi iyo hanjabaad wey oo waxay la mid tahay icmaluu maa shitu inahu bimaa tacmaluuna basiir sameeya waxaad rabtaan ilaahay weyna waxaad samaynayda waa arka waydinka abaalmarina faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ha qofkii rabaana ilahay horumi qof doona ha kufri ma loo bannayna may waa good marka haddaadan xishood lahayn iska samee naftaada hoggaankeeda raac hididiilka naftaada samee waxaad ka heshaad leedahay waa goodi iyo hanjabaad weyn labada macno waa saxiix yidhi sheekh maxamed saalix usaymiin labada macno sax wixii hadday samayn wax laga xishoodo iska samay waa qow iyo macnaha ah xishood laawo haddaad tahay waxaad rabta samee waxaad ka heshaad leedahay sababtoo ah iimaanku ka mid yahay xishoodku alxayaau shucbatu min aliimaan nabigaa yidhi sala allahu alay xishoodku waa iimaan alxayaau laa yaأti ilaa bkhayr xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno alxayaau kulluhu khayr xishoodku dhammaantiis waa khayr sidaas darteeda xishoodka qofka alla ka xishoonaa wax alla amray kama gaabinayo qof alla ka xishoonaa wax alla ka reebay ku dhici maa qof aadmiga ka xishoonaa waxyaalaha sharafta wax u dhima xataa samayma marka xishoodku waa iimaan sidaas darteeda dadka mu'miniinta waa inay xishoodka aad u ilaaliyaan xishoodku waa iimaan welidaa sidaas daraaddeeday kufaarta iyo dadka waxa weeye mabadiida gaalada faafiya xishoodkay la dagaalamaan waxayna aad ugu dadaalaan xishoodku dadka inuu ka dhammaado xishoodku dadka inuu ka dhammaado see looga dilaa ma taqaan caruurta isku is fasalada la fariisina gabdhaha iyo wiilasha xishoodka baabaa ogaada gabadhu asal xishooda ku abuuran wiilka muminkaana xishooda ku abuuran laakiin markay isla fadhiista marka hore markaas hadday nin islaam ajnabi gabadh aragto waa ka naxe waa ka yaxyaxe inay fiirido marka hore laakiin fasalaa lala fadhiiyo maxaa ku xiga inay murmaan maxaa ku xiga inay farka cayaaraan maxaa ku xiga inay fasahaadaan khalaas waa u dhammaan waa fasahad haaduba u malayne haddiiba qoorta laisku gelshaba oo la yidhahdo halkaan ku sameeya xiwaar ardada hortooda bal xishoodka baabi'e maalmaha horeeta xoogaal marka ugu dambayda ay waxa weeyaan sida rati qooqan u doobiyaan marka dambe waa gabadh islaamiyada nin ajnabiya la hadlaydo gabadh nin ajnabiya la hadlaydo oo waxa weeyaan gacanta iyo afkaba ka hadlayda ka hor gabadhaas maxaa u haray waa dhimatay soo ma jeedi waa bareefadiyada waxyaalaha lagu baabaasho dadka ya bareefadyaanta loo furta aabba dhan oo muslinaha caruurtiis gabadhiisa u diray oo le xiwaar la soo samay wiil ajnabi ka ah inaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji waa dayuuth qofkaas dayuuthkuna jannada ilaahay ma galo dareen laawe ya gabadhii uu dhalay ninkayni nin ajnabi ka ah xiwaar la samee la dood jaqjaqjaqjaqjaq la dhe inaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji ilaahu xishoodkaa naga qaada marka xishoodka waa in lagu bakilo la ilaaliyo rawaahu lbukhaari bukhaariyaa xadiidka wariyey